maamulka degmada hodon ayaa wadooyin u furay xaafada sonakay ee gobolka banaadir kana dhagax dhigay wadooyin interloga waxaana munaasabada dhagaxdhiga ka hadlay bulshada deegaanka oo soo dhoweeyey dhagaxdhiga jidkani gaar ahaan soonakey dhagaxdhigoodii dhismahoodii iyo haddii ilaahay kuu roonyo qurxuntoodii yaa la iskugu yimid ilaahaan uga mahadnaqaynaa waxaan leenaha madaxda dhammaantood waa mahadsan yihiin waxaan leenaha guddoomiye soo dhowaaw shaqo wanaagsan oo aad u wacan oo lagu wada faraxsan yahay iyo horumar degmada hodan gaar ahaan soonakey aad iyo aadaan uga mahad celinaynaa si gaara maanta waxaa loo dhagax dhigahayaa dhulkaa dhuulaftada loo keenay oo laga shaqeeyey oo lacagtii khidmada aheed bixiyey oo waddooyinkoodii la dhagax dhigahayo oo la rabo in la qurxiyo jiladkii aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa dadweynahana waxaan u sheegaynaa waddooyinka ayaa la qurxinayaa la habaynayaa waa dhulkoodii waa deegaankoodii waa waddooyinkoodii waxaa laga shaqaynhayo inay soo dhoweeyaan rag iyo dumar iyo cid kasta oo meesha dhul ku leh oo deegaana inay la shaqayno guddiga maamulka sare guddoomiyaha degmada ka waaxda ka laanta inay la shaqeeyo sidaas ayaan ugu baaqaynaa waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahad celaynaa dowladda soomaaliya oo nagala joogo guddoomiyaha degmada hodan gobolka banaadir iyo cid kastaoo caqli ama maskax ama xoola ku bixisay inaan ka baxno oo basiidkii ugu dambeyn guddoomiyaha degmada hodan ayaa isaguna madasha ka hadlay isagoona bulshada kula dardaarmay inay ilaashadaan wadooyinkan loo dhisayo aan difaacanno waxa aan haysanno qofna yaanaan ku raalligelin intaasaa ballantannadu waa intaas intaas ayaan isku ognahay halkaasaan rabnaa maanta laga bilaabo waddooyinkaanu waa noo falan yihiin waa noo furan yihiin waa noo dhagax dhigan yihiin waxaan rabnaa inaan uga mahad celinay shirkadda agdege construction company oo shaqadan hore u soo qabatay oo waddadan saas ka dhigtay waddadan qof bili'aadana kuma lugoy karin waa mahadsan yahay kambarigaas waxaan leenahay shaqadaas meeshaad ka sii wadda ka sii wad waxaan rabnaa inaan u mahad celinay cid kastoo qayb ka ahayd shaqadan